bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd waxaan ku soo jirnay taxanayeennii ahaa yaan ka digtoonaanaa xalqadan toddobiyo tobanaad waxay dhammaystiru tahay xalqadii lixiyo tobanaad ee ka sheekaynaysay alkiiba ama xanta ama xamashada oo ka mid a waxyaabaha aan ka digtoonaanayno tii hore waxaan uga soo hadalnay xanta xumaanteeda iyo xukunka ay leedahay iyo goodiga ku soo arooray iyo axaadiistii ka hadlaysay aayaddii ku soo aroortayba tanna waxaan uga hadlaynaa in ahlucilmigu ay ka soo reebeen waxyaaba la ogol yahay oo sababo jiro darteed loo ogol yahay oo shareecadu ay ogolaatay yaan uga hadlaynaa xalqadan marka culimmadu waxay sheegaan xantu inay meelaha qaarkood bannaan tahay oo qofkii la dulmiyey oo kale inuu ninkii madaxda ahaa ama qaaligii uu maaragtay dhibkiis u sheegto si qofkan dulmiye looga qabto waxaa kaloo qiimadu bannaantay yihahdeen culimmadu in qof yacni madaxa ama awood leh loo maaragtay kaalmaysto in munkarkii wax laga qabto oo qofkii caasiga ahaa xaqi loo soo celiyo war hebel waxaasuu samaynayaa ka qabo yaad leedaha tan saddexaad marka aad maaragtay fatwo iyo jawaab ka dalbayso qof culimo ah oo aad leedahay hebel baa i dulmiye ee maxaan sameeyaa see marka dulmiga laysa celiya iyo wax noocaas oo kale ah markaad fatwo weydiinayso iyadana maaragtay inaad wixii laga maarmi waayo aad u sheegto qofkii fatwada aad weydiinaysay waa waa lagu ogolyahay tan afaraadna qofkii looga digaayo dadka shartiisa oo matalan cilmigan xadiidka markii xadiidka rasulka sal la werinaayey dad lagu kalsoon yahay moogiy dad kale wax lagama qaadan jirin marka sidaa darteed dadka wax werinaaya waa laga hadli jiray haddaanu qumanayn oo diintiisu aanay fiicnayn ama maaragtay xifdigiisa ama xifdigiisa uu liito waa la sheegi jiray hadba yani xaalkiisu siduu yahay yaa lagu sheegi jiray si aan loogu dagmin oo aanan maaragtay diin looga qaadan sidoo kale waxaad aragtay qof iibsanaya wax maaragtay aan wanaagsanayn war waxaad leedahay tani ma fiicne iska ilaali ama haddii kale qof maaragtay aan fiicnayn oo kabaa'irta ku dhex jira yaad aragta isagoo la socda ama la saaxiibaaya ama u guurinaaya markaas waxaad le maya kani waxaasi ma astaahilo hala saaxiibin hala soconin ha u guurinin marka naseexay kaa tahay kulli waa nusuus baa kusoo wada aroortay ee xumaan uma jeedid markaas adugu teeda kale culimadu waxay yidhahdeen qofkii fisqiga bannaanka soo dhigta khamradii buu bannaanka la taagan yahay ama bidcadii buu maaragtay bannaanka soo dhigtay marka waxa uu maaragtay muujinaayo in lagu sheego way bannaan tahay bal kan bidcada maaragtay lagu yaqaano in dadka looga digo waa lama huraan oo si gaara maaragtay diinti loogu naseexeeyo haddii kale waa lagu dagmaayaa marka dadka aan qumanayn in laga digo rasuulka sala allahu alay wasalam laga soo gaaray nin baa rasuulka sala allahu alay wasalam idan weydiistay inuu usoo galo markaas rasuulku wuxuu yidhi sal l slam u idma ha soo galo bisa akhul cashiira ow ibna cashiira yani dad isaga maarata ugu liita markuu soo galay buu hadalkii maarata u jirciyey rasuulka sal slam markaas caaisha waxay ku tiri rasuulka allow ninkan intaanu soo gelin saas baad ka sheegtay kadib markuu soo galana hadalkii waad uqurxisay waad u jircisay markaasuu yidhi caaishay dadku waxaa ugu shar badan qofka dadku ay ka tagaan iyagoo maaragtay hadal xumidiisa iyo iska ilaalinaya xadiidka bukhaari muslim baa wariyey nawowi markuu sharxaya xadiidka wuxuu yidhi isagoo qaadi ciyaad ka soo naqlinaya ninkaas waxaa lagu sheegay inuu cuyeyno ibnu xusni ahaa markaasna maba soo islaaminba laakiin waa uu muujista keliya marka munaafiqnimaa lagu sheegaya markaasaa rasulka sal l slam wuxuu doonay inuu xaalkiisa dadka u caddeeyo oo aan oo aanu ku kadsoomin qofkaan garanayno ilahay amarkiisa dana wuxuu ku jiray dadkii maaragtay markii rasuulku dhintay sal l slam ridoobayba marka biisa akhul cashiira marka la yidhiba waxay culimmadu leeyihiin nebinimadii rasulka sal l slam waxyaaba tusanayay ka mid tahaba sababtoo wixii baa soo baxayba marka hadalkan uu jirciyana dee wuu soo jiidanayo islaamkii buu maaragtay soo soo jeclaysiinayo maaragtay warkii isagoo sii wata wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga fahmayaa in qofka fuxshigiisa iyo hadal xumidiisa iyo laga baqaayo mudaaraad loo samayn karo sidoo kale qofkii faasiq ahaa oo fisqigiisii maaragtay bannaanka soo dhigtana wax laga sheegi karo iyo qofka dadku ay u baahan yihiin in laga digo laba nin oo kale rasuulka sal slam wuxuu yidhi maa adunnu fulanan wa fulanan yacrifaani min diinina shay-a hebel iyo hebel inay diinkeenna wax ka garanayaan u malayn maayo xadiidka bukhaari baa wariyey leyt ibnu sacd imaamkii weynaa yaa wuxuu yidhi kaanaa rajulayni min almunaafiqiin iyaguna laba ninoo munaafiqiinta ka mid ay ahaayeen bukhaari ayada lafteeda sheegaayo markuu xadiidka wariyey kadib marka nimanka waa uu ka digaayay rasuulka sal ly slam dadka marka ahlufasaadkaana saasoo kale looga digaa oo waa looga qiyaas qaataa marka malaha dadka ha ku xumaynina lalahaa ma soo gelaya kanu sababtoo ah hadda waa laga digaayaa in waxaasoo kale lagu dhaco faatima binti qays yaa rasuulka sal l slama la tashatay oo waxay tiri oo yaan guursadaa yani mucaawiya bn abi sufyaan iyo abu jahm yaa soo doonay markaas rasuulku wuxuu yihi sal l slm ama abu jahmin falaa yadacu casaaman aatiqi waa maaragtay waa ama nin safar badan waa lagu fasiray amase haweenku garaaca wa ama mucaawiyatu fasuluukun laa maala lahu mucaawiyana nin waxhaysta maaha oo maaragtay masruufkaadii ka soo bixi kara haddii marka labadaas saxaabi ceebtoodii la sheegay weliba dan adduunya loo sheegaayo dee islaamtu way guursanaysay oo iyadaa loo naseexaynayay in markii dadkii ahlubidaca ahaa iyadoo diinkii la difaacaayo oo masaalixdii muslimiinta oo diin ahaaneed laga fekeraaye muhimka ahayd waa min baabi owlaa ayay u bannaan taha marka qofku waad u maarata naseexayn kartaa haddaad u aragto qof uu la mucaamaloonaayo ama xataa uu shuraako la gelaayo oo aan qumanayn ama uu mare ka dhiganayo marka xuquuqdii muslimiinta yaa kasii muhiimsan laalakaa'i kitaabkiisa sharxi usuul sunna wuxuu ku wariyey abu nuciim asbahaanina abu nuciim alasbahaanina wuxuu ku wariyey kitaabkiisa xilyat lawliyaa la yihahdo labaduba sanadkoodii ku wariyeen nin caasim alaxwal la dhihi jiray yaa wuxuu yidhi waxaan la fadhiistay buu yidhi qataada markaasaa qataada wuxuu ka hadlay oo wax ka sheegay nin la dhihi jiray camr bnu cubayd waa nin la garanayo bidcada aad uga caanbaxay waa dadkii qadarka maaragtay inkiraya buu ka mid ahaa markaasa waxaan ku yidhi ya abalkhadaab waa kunyadii qataada ma og tahay ara alculamaaa yaqacu bacduhum fii bacdin war miyaan arkaynin in culamadu wax iska sheegayaan qaala wuxuu yidhi qataada marka qataada taabici buu ahaa yaa axwal awalaa tadrii ana arajula ida ibtadaca bidcatan fayanbagii laha an tudkara xataa tuclam miyaadan garanayn qofku hadduu bidco la yimaado oo uu diinka wax ku soo daro aan ka mid ahayn dadkuna waa ku fitnoobayaan ma og tahay inay habboon tahay in la sheego si dadku u ogaadaan ninkaa uga digtoonaadaan oo bidcadana isaga ilaaliyaan khallaal marku wuxuu weriyey iyo keyrkiisba zaa'ida ibnu qudaamay ka wariyeen wuxuu yidhi mansuur ibnu muctamir yaan waxaan ku idhi waa taabiciinta kuwa yaryaraayuu ka mid yahay dabaqadii axmash iyo kale u ahaa yaa abaa cataab alyowm aladii yasuumu fiihi axaduna yantaqisu aladiina yantaqisuuna abaa bakrin wacumar maalinka qofkeen uu soomaayo inuu wax ka sheego ma loo ogol yahay kuwa shiicada xuxun ee abubakar iyo cumar wax ka sheega ila dadkii looga digaa looga baahan loo baahanye qaal wuxuu yidhi nacam haa adoo sooman xataa waxbaa ka sheegi kartaa sababtoo diinkii baad u gargaaraysaa waa waxad alle ugu dhowaanayso ma ku dambaabaysi taas yaan qalad marka laga fahmin marka dadka ahlu baatilka iyo dadka maaragtay ahlu bidaca ah iyadoo ummaddii loo naseexaynaayo xaalkooda looga warramo diinkii baa loo gargaarayaa waana wax alle loogu dhowaanaayo waana wax waajibka ku ah marar fara badan sufyaan bnu cuyeyna waxaa lagu yidhi ina hada yatakalamu fi lqadar nin la yidhaha ibraahim ibraahim ibn abi yaxya waxaa lagu yidhi war qadarkii waxaasuu aaminsan yahay oo waxbuu inkiraa shiicanimadi xataa waa lagu sheegay markaasaa sufyaan wuxuu yidhi carifu nnaasa amrah dadka u sheega xaalkiisa was'aluu rabbakum alcaafiya rabbigiina weydiista inuu idin caafiyo oo bidcada idinka badbaadiyo qaraafi wuxuu leeyahay arbaabu lbidac watasaaniif almudila yanbagii an yushahara fi nnaasi fasaaduha wa caybuha dadka maaragtay mubtadicada ah iyo kutubta dadka luminaaya waxaa munaasaba in maaragtay dadkii loo caddeeyo xumaanteeda dadkaasuna inaanay dariiqii saxdaa ku taagnin waa in loo caddeeyaa si dadku uga digtoonaadaan oo aanay ugu dhicin laakiin runta ka tegi maysid been kuma been abuuranaysid waxaanay samaynna ku sheegi maysid waxa ayaga ku jira ee dadku uga digtoonaanayaan yaad ku sheegaysaa ninka mubtadica haddaanu khamra cabin khamru caba dhihi maysid haddaanu zinaysan waa zinaystaa dhihi maysid sheekh islaam ibn taymiya wuxuu yidhi isagoo maarata ka warramaaya dadka ay bannaan tahay in waxa sharow ku jira la sheego weliba si gaara looga hadlo wuxuu leeyahay waa midlu aimati albidac dadka ahlubidaca madaxda u ahba oo uu sii sarreeya oo min ahli lmaqaalaati almukhaalifati lilkitaabi wasunna ee ka mida maaragtay dadka ku hadlay hadalla khilaafsan kitaabkii sunnada ama la yimid cibaadaad kitaabkii sunnadii khilaafsan fa ina bayaana xaalihim wa taxdiira alummati minhum waajibun biitifaaqi lmuslimiin in xaalkooda la caddeeyo ummaddana looga digo waa waajib muslimiintuna iskuma khilaafsan arrintaas waaba wax laysku waafaqsan yahay xataa qiila liaxmed bn xambal alrajulu yasuumu wayusallii wayactakifu axabu ilayka oo yatakalamu fi ahli bidac qofku inuu soomo oo salaado oo ictikaafo miyaad jeceshahay oo agtaada looga kalgacayl badan yahay mase inuu ahlubidaca wax ka sheego haddii labada laisla qaban waayo faqaala wuxuu yidhi idaa qaama wasallaa wactakafa fainamaa huwa linafsih hadduu salaad u maaragtay taagnaado oo uu maaragtay soomo oo u ictikaafo dee isaga maslaxad gaaray u tahay isaga un baa ka faa'iidaya aakhiro waidaa takalama fi ahli bidac laakiin hadduu ahlu bidac wax ka sheego fa inamaa huwa lilmuslimiina muslimiinta baa ku intifaacaysa oo wax ku dheefaysa haadaa afdal kan ahlu bidaca ka hadlaaya yaa fadli badan marka shekh islam temiya markuu tacliiqinaya wuxuu yidhi wuxuu caddeeyey imaam axmed in nacfiga laga faa'iidayo qofkaas ahlu bidaca wax ka sheegaya inuu yahay mid muslimkii o dhan ay ka faa'idaysanayan diinkoodii ka faa'iidaysanayaan oo waxayba maaragtay ku nooc tahay jihaadkii alle jidkiisa lagu jihaadayey sababtoo in jidkii alleh iyo diinkiisii iyo sharcigiisii iyo dariiqiisii laga sifeeyo dadka noocaasoo kalea iyo bakyigooda iyo xadgudubkooda waa waajib buu leeyahay waa fardu kifaayo muslimiintuna isku waafaqsan yihin arrintaas wuxuu leeyahay walowlaa man yuqiimuhu llahu lidafci darari haaulaai la fasada addiinu haddaanay jirin dadka alla u istaajinaayo inay muslimka ka difaacaan dhibka nimankaas diinku waaba uu fasaadi lahaa fasaadka diinku uu fasaadana waa uu ka weynaan lahaa in cadowgu xataa dhulka u qabsado cadowgii gaalada ahaa ee ahluxarbiga in dhulka qabsadaan taasaaba ka dhib badan ahlubidaca ka dhib badan inay tamakunaan maxaa yeelay kuwaas gaalada hadday dhulka qabsadaan quluubta ma fasaadiyaan iyo waxa diinaya ku jira ilaa uun maarata mar damba moogiye waa gadaal iyo waa tabacun wa amaa ulaaika kuwaas ahlubidaca so maaha fa yufsiduuna alquluuba ibtidaa qalbigay ataagayan marka ugu horeysaba qalbigay kaa weeraraya bilowga hore waa ku baabi'inayaanba marka waa in dadki loo caddeeyo haddii maarata la arko dad dadki dhuminaaya oo maaratay dadka ugu yeeraya caqaa'id khilaafsan kitaabkii sunnada iyadoo maaratay qofka ka tahay inuu muslimka u naseexaynaayo ajarna alle uu ka rabo maaha maarata in cadowtinimo gaaro idinka dhexayso iyo xasad iyo isnaciib iyo madaxtinimo lagu maaratay laysku haysto iyo wax noocaas oo kalea ila alla maarata qofka qalbigiis waa u taalaacanayah waa in alla dartiis adula jeedaa marka culimmadu maarata saasii dhihi jireenoo ilaa iyo lix waxyaabado waxaa jira qofka wax looga sheegi karo waa sida marat qofkaa fisqiga muujisanayo oo kale hadda aan sheegaynay iyo in qofkii maaragtay lagu yaqaano tilmaan xoogaa aanu jeclayn masalan la leeyahay lugay iyo wax lamida haddaan si kale loo garanaynin in maarata lagu sheego wax dhiba mala leeyihin inuu isagu marka xumaan ula jeedo maahan laakiin wuxuu ula jeedaa keliya in lagu garto marka waa sidaa haddii maarata qofku qof kale uu sharaaka la gelaayo ama uu wax u guurinaayo way u bannaan tahay in wixii xune ku jira loo sheego sababto maslaxa raajixa markaa ku jirta waa sida culammadu ay ku koobeen laba beyt addamu qaarna alqadxu yidhahdaan laysa bigiibatin fi sittatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri walimudhirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fi isaalati munkari kullina waa aan kasoo wada hadalnay marka waa in qofku alla ka cabsado oo uu aakhiradiisa ilaashado oo uu acmaashiisa maarata ilaashado si aanay ugu tegin maaragtay acmaashiisii u wanaagsanayd dadka uu dulmiyey ile wixii uu sameeye wanaagsanayuu maarata hore ula yimid iyagaa lagu wareejinayaa aakhiro hadduu wax dulmiye marka xantuwa wax aada u xun waa in layska ilaaliyaa oo qofku uu maaragtay diinkiisa dhowrtaa wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online